baxniintii cutubka sagaal iyo soddonaad oo waxay baluuggii iyo guduudkii iyo casaankii ka sameeyeen dhar aad u wanaagsan in meesha quduuska lagaga adeego oo waxay kaloo sameeyeen dharkii quduuska ahaa oo haaruun sidii rabbigu muuse ku amray oo oofoodkiina wuxuu ka sameeyey dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo waxay dahabkii u tumeen sidii caleemo khafiif ah oo kale markaasay googooyeen oo silig ka dhigeen in looga shaqeeyo buluugga iyo guduudka iyo casaankii iyo maradii wanaagsanayd oo la daabacay oo waxay u sameeyeen garbo is-haystay oo waxay iska haysteen labada daraf oo dhaxidhkii daabaca lahaa oo dusha kaga yiil in lagu xidho isku waslad buu la ahaa eefoodka isku sila waa loo sameeyey waxaana laga sameeyey dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan sidii rabbigu muuse ku amray oo waxay diyaariyeen dhagaxyadii oninka la odhan jiray oo ku jira saldhigyo dahab ah oo lagu xardhay xadhadhkii shaabadda oo ah sida ay magacyadii reer binu israa'iil ahaayeen oo wuxuu ku dhejiyey eefoodka garbihiisa inay dhagaxyo xusuus ah u noqdaan reer binu israa'iil sidii rabbigu muuse ku amray oo wuxuu sameeyey laabgashigii oo la daabacay oo u eg sida samaynta eefoodka oo kale oo ahayd dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan wuxuu ahaa afargeesood oo laabgashiga waxay u sameeyeen labanlaab oo dherarkiisu wuxuu ahaa taako balladhkiisuna wuxuu ahaa taako isagoo labanlaaban oo waxay ku duldhejiyeen afar saf oo dhagaxyo ah oo safka koowaad wuxuu ahaa sardiyos iyo tabasiyos iyo mid birqaya safka labaadna wuxuu ahaa samurud iyo safayr iyo deman safka saddexaadna wuxuu ahaa yakintos iyo agate iyo amitustos safka afraadna wuxuu ahaa berulos iyo onika iyo yasbid oo waxaa lagu dhejiyey saldhigyo dahab ah oo meeshooda ku yaal oo dhagaxyaduna waxay tilo la ekaayeen magacyadii reer binu israa'iil oo waxay ahaayeen laba-iyo toban sidii magacyadoodii oo laba-iyo tobankii qabiil mid kasta waxaa magaciisii loogu xardhay sidii xadhadhkii shaabadda oo laabgashiga waxay ku sameeyeen silsilado xadhko u eg oo laga tidcay dahab saafi ah oo waxay sameeyeen laba saldhig oo dahaba iyo laba siddo oo dahaba oo waxay labadii siddo sudheen laabgashiga labadiisa daraf oo labadii silsiladood oo dahabka ahayd oo tidacanaydna waxay ku xidheen labadii siddo oo ku yiil darfaha laabgashiga oo labadii silsiladood oo tidcanayd labadoodii madax oo kalena waxay ku xidheen labadii saldhig oo waxay ku xidheen eefoodka garbihiisa xaggooda hore oo waxay sameeyeen laba siddo oo dahaba oo waxay soo sudheen laabgashiga labadiisa daraf oo gudaha ah oo eefoodka xiga oo waxay kaloo sameeyeen laba siddo oo dahaba oo waxay soo sudheen eefoodka garbihiisa xaggooda hoose oo dhanka hore ku yaal oo ku dhow meeshay iskaga xidhmaan oo ka sarreeya suunka eefoodka dhaxidhkiisa daabaca ah oo laabgashigii waxay sidooyinkiisii ku xidheen sidooyinkii eefoodka waxayna kula xidheen shalash buluug ah inuu ku dul xidhnaado dhaxidhka daabaca ah oo eefoodka iyo inuusan laabgashigu ka dabcin eefoodka sidii rabbigu muuse ku amray oo khamiiskii eefoodkana wuxuu ahaa dhar samaysan oo kulligiis buluug ah oo daloolkii khamiiska ku yiil wuxuu ahaa sida daloolka dhar afkiisa rigrig ku wareegsan yahay si uusan u dilaacin oo khamiiska darafkiisa hoose waxay ku sameeyeen ruumaanno buluug iyo guduud iyo casaan ah iyo maro wanaagsan oo waxay sameeyeen dawanno dahab saafi ah oo dawannadii waxay kala dhex geliyeen rumaannadii ku yiil khamiiska darafkiisa ku wareegsan oo u dhaxeeya rumaannadii oo dawan iyo rumaan haddana dawan iyo rumaan ayuu ku wareejiyey khamiiska darafkiisa in lagu adeego aawadeed sidii rabbigu muuse ku amray waxay haaruun iyo wiilashiisii u sameeyeen jubbadihii marada wanaagsan ahaa oo si fiican loo sameeyey oo waxay kaloo sameeyeen duubkii haaruun oo marada wanaagsan ahaa iyo wiilashiisii duubabkoodii wacana oo marada wanaagsan ahaa iyo sirwaalladii marada wanaagsan ahaa iyo dhaxidhkii ahaa marada wanaagsan iyo buluug iyo guduud iyo casaan oo daabacnaa sidii rabbigu muuse ku amray oo waxay kaloo sameeyeen taajkii quduuska ahaa ee ahaa wasladdii khafiifka oo dahabka saafiga ahayd oo waxay dushiisii ku qoreen far u eg xadharkii shaabadda oo leh waa u quduus rabbiga oo waxay ku xidheen shalash buluugah in lagula dhejiyo duubka sare sidii rabbigu muuse ku amray oo sidaasay howshii taambuugga teerladii shirka oo dhammu ku dhammaatay oo reer binu israa'iil way wada sameeyeen waxay rabbiga muuse ku amray oo dhan sidii bayna u sameeyeen oo waxay muuse u keeneen taambuuggii oo ahaa teenladii iyo alaabteedii oo dhan qabsatooyinkeedii iyo looxyadeedii iyo ulaheedii gudbanaa iyo tiirarkeedii iyo saldhigyadeedii iyo dadkii ahaa wadanka hargahooda oo la caseeyey iyo dadkii ahaa hargaha adhi dibadeedka iyo ilxidhkii daaha ahaa iyo sanduuqii maragga iyo ulihiisii iyo daboolkii iyo miiskii iyo alaabtiisii oo dhan iyo kibistii tusniinta iyo laambaddii saafiga ahayd iyo laambadaheedii kuwaasoo ah laambadihii la diyaarin lahaa iyo alaabtoodii oo dhan iyo saliiddii lagu shidi lahaa iyo meeshii allabariga oo dahabka ahayd iyo saliiddii lagu subkan lahaa iyo fooxii udgoonaa iyo daahii iridda teendhada iyo meeshii allabariga oo naxaasta ahayd iyo shabageedii naxaasta ahaa iyo ulaheedii iyo alaabteedii oo dhan iyo barkaddii weysada iyo salkeedii iyo barxadda daahyadeedii iyo tiirarkeedii iyo saldhigyadeedii iyo daahii iridda barxadda iyo xadhkihiisii iyo musmaaradiisii iyo alaabtii lagu qaban lahaa hawsha taambuugga oo dhan teendhada shirka aawadeed iyo dharkii loo sameeyey in lagaga adeego meesha quduuska iyo dharkii quduuska ahaa oo wadaadka haaruun ah iyo dharkii wiilashiisa ee loogu sameeyey inay kaga adeegaan hawsha wadaadnimada oo kullig wixii rabbigu muuse ku amray oo dhan reer binu israa'iil sidii bay hawshii u wada qabteen markaasaa muuse wuxuu arkay shuqulkii oo dhan oo bal eeg way wada sameeyeen sidii rabbigu ku amray ayay u sameeyeen markaasaa muuse iyagii u duceeyey